aroornimadii hore ee maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano iskuiska miranaayo ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare kala duwan shilkan ayaa waxa uu yimid kadib markii gaari xamuul ah oo dul maray mootobajaaj ay saarnaayeen dad rakaab ah oo maraysay iskuiska miranaayo ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey waxaa shilkan ku geeriyooday saddex dumar ah oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa mootobajaajta halka ay ku dhaawacmeen laba haween ah iyo darawalkii mootada kaxeynayay kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah wararka ayaa intaas ku daraya in darawalkii kaxeynayay gaariga xamuulka ah oo goobta iskaga baxsaday kadib markii uu dhacay shilkan geystay khasaaraha nafeed magaalada muqdisho ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay shilal galaaftay nolosha dad badan shilalka la xiriira gawaarida xamuulka ah ayaana waayadii dambe kusoo noqnoqday gobolka banaadir